أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa duhur khamiis ah taariikhdan waxay ku beegantahay sideed iyo tobanka bisha dulxija sanada kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwooda ugu doorka roon xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo culus oo maleeshiyaadka kooxda riddada kuwada mucaaradka murtadiinta iyo kuwa uu hogaamiyo xasan gargurta ku dhex maray magaalada muqdisho iyadoona dhanka kale bulshada ku dhaqan muqdisho ee bilaabeen barakac xoogan qarax dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar murtadiin ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe sarkaal sare oo ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa qiray in mujaahidiinta bariga afrika dagaal aan marnaba looga adkaan karin kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta sagaal iyo tobanaad howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalin jabisay mu'asasada almanaara ayaa waxa ay ka dhacday degmada jilib ee jubbada dhexe munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalin jabisay mu'asasada almanaarah ayaa ka dhacday degmada jilib ee jubbada dhexe wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta culimada wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka hadlay rukniga sakada iyadoona sidoo kale talooyin muhiim ah siiyey caamiliinta ka shaqaynaysa sakada
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaargarooba qodobadii warkeenna oo dhammaystiran xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo culus oo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa mucaaradka murtadiinta ku dhex maray magaalada muqdisho xilli dhanka kale bulshada ku noole muqdisho ay bilaabeen barakac aad u xoogan walaalkeen cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo eegaya xiisadda caasimadda muqdisho iyo weli kacsan kadib dagaallo culus oo saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada ku dhex maray maleeshiyaad kala taabacsan kooxda riddada soomaaliya ee uu horjoogaha u yahay xasan gurguurte iyo siyaasiyiinta mucaaradka dagaaladan oo soo bilowday galabnimadii shalay ayaa sii xoogeystay habeennimadii xalay kadib markii maleeshiyaadka gurguurta ay isku dayeen inay xoog ku jiraan aag ay difaacyo ka xirteen maleeshiyaadka xasan cali kheyre iyo shariif murtad daryanka madaafiicda iyo jabaqda rasaasta labada dhinac ay isweedaarsanayaan ayaa xalay oo dhan laga maqleeyey magaalada muqdisho dagaalkan oo socday ilaa barqinimadii maanta wuxuu ahaa mid culus oo la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan ku dhowaad labaatan saacadood kadib dagaalka ayaa qaboobay iyadoo rasaastii joogtada aheed ay istaagtay abbaaro saddexdii saac ee saaka kadib markii maleeshiyaadka gurguurta ay dib uga gurteen furimihii la isku horfadhiyey gaar ahaan aagga u dhow guriga xasan cali khayre dhinacaha guriga shariif murtad weli rasaas goosgoos ah ayaa ka socta iyadoo wararku tilmaamayaan in goordhow abbaare afar saac iyo dheeraad maleeshiyaadka xasan sheekh maxamuud gurigaasi ku garaaceen madaafiic tirebeel ah dagaal culus oo xalay si gaar ah u dhex maray maleeshiyaadka shariif murtad iyo kuwa xasan sheekh maxamuud ayaa sababay burburka gawaari gaashaaman oo ay wateen maleeshiyaadka gurgurte kuwaasoo labo ka mid ah oo noocyadoodu yahay beebe saaka lagu arkayay iyagoo ku shufbeelay aaggii lagu dagaalamay murtadaahir aamin jasow oo xubin ka ah baarlamaanka dawaaqiidda riddada islamarkaana ka tirsan xubnaha ugu cadcad mucaaradka ayaa ka hadlay sidii xalay ay wax u dhaceen isagoo dhanka kale si adag ugu goodiyey xasan gurgurta iyo kooxdiisa ilaa xalay dagaalaa socday haddana xabadda dhacaysa waa rogaal celin xalay markii dagaalkan ugu guulaysanay la durjiyey nafis yar ay shacabka soomaaliyeed ee degmada cabdicasiis degan ay heleen ayuu wuxuu bilaabay in qoryaha waaweyn madaafiicda goobta ay dadka u yaqaaniin oo ma'sodon da'sodon hoobiyo nuuc walba oo hub ah ayuu adeegsaday shacabkii ayaa loo qaybiyey oo muxuu ahaa guryahoodii lagu burburiyey annagu wax dhibaato ah oo aan qabno ma laha degmadii aan joognay aan joognaa waxaan leeyahay madaxweynuhu de xalay adiga ruuxaaga ma aadna saaxanin filladii waa la soconaa inay xero ciidan saaxatay ra-iisul wasaarihii in iska cararay gurigiisa qaniinti qaniintiya kaa fujiso waa taas baabuurtii oo beesha caalamka aynagu ay nagu taageertay jididka teelteelka u yaa loo gubtay annagaa gubnay hadda de waa baabuurtii nagula soo weerara waa kuwaas idinkaba soo sawiraysa oo arka annagu qorshahayna waxaa waaye xasan sheekh inaan filada ugu tagno filada ilaa aan ka tagno ma ku qancay xasan sheekh dagaal uu noo cilaamiyey dagaalkaasaa soconaya mudaharaad iyo waxaas meelaan iska dhignay hadda dagaalaas noo cilaamiyey dagaalkaasaa soconaya waxaan diyaar u nahay inaan ku dhiminno sharaftayna iyo qadiyadayna waayo cidaan wax ka wadana male
madaxii hore ee ridada soomaaliya murtad maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna ka hadlay dagaalka ka socda magaalada muqdisho kaas oo aadiisa dusha uga tuuray madaxweynaha kooxda filla soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud xaaladda dalka uu galay runtii xaalad aad iyo aad u adag weeye annagoo og in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dhammaaday xilkiisii iyo mandatekiisii iyo sharciyadiisii labaatan casho ka hor ilaa haddana uu ku fadhiyo si sharci darro ah waana runtii wax aan muddo dheer aan ka digaynay waxaa dalku hadda ku jiraa dagaalo culus iyo magaalada ka dhacay oo keenay dhimasho badan iyo dhaawac badan iyo barakac aad iyo aad u weyn waana runtii wax laga baaqsan kari aan loo baahnayn waan uga dignay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wakhtigiisu dhammaaday oo maanta ku fadhiya sharci darro in xaaladdan maanta aan taagannahay inaan la gaarin oo ah in gurigiisii lagu weeraro madaxweynihii hore shariif sheekh axmed iyo dad mas-uuliyiina salaadiina uu ugu horeeyo ogaas cabdirasaaq ogaas cabdulaahi farcadde iyo mas-uuliyiin dalkan xilal usoo qabatay sarsare uu ka mid yahay ra-isul wasaarihii hore xasan cali khayre halkaasna uu ka dhacay runtii tacaddi iyo foolxumo aad iyo aad u weyn dad badan oo degaanadaas deganna ay qaxeen ilaa haddana ay qaxayaan caawa waxa aad samaysay ama aad hadda samaynaysaa waxa weeye oo aad jidaynaysaa in madaxweynayaashii hore oo xilka ku wareejiyey inaad guryahooda ku weerarto oo aad u adeegsato ciidamada qalabka sida oo aad siyaasadaynayso ciidamadaas qalabka sida ee soomaaliyeed waxaa xaqiiqo ah hadday wax dilaanna waxay gelayaan cadaabta haddii iyaga la dilna cadaab iyo gelayaan labada jeer waxaa jira barakac aad u xoogan oo ka socda magaalada gaar ahaan xaafadaha rayidka ee maleeshiyaadka riddadu ay ku kor dagaalamayaan iyadoo uu jiro khasaaro dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed isugu jira ah oo soo gaaray shacabka magaalada muqdisho dhinaca kale qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho waxaa saaka ka bilowday mudaharaadyo looga soo horjeedo xukuumadda gurguurta waxaana shacab fara badan oo saaka kasoo dhaqaaqay degmada daynile ay socod ku soo mareen degmooyin dhowr ah oo ka tirsana caasimadda muqdisho dowladaha gaalada ee midowda yurub ingiriiska mareykanka iyo sidoo kale ururada gaalada ee qaramada midoobay iyo igadh ayaa soo saaray baaqiyo ay si weyn ugu muujinayeen walaaca ay ka qabaan dagaalka magaalada muqdisho ku dhex maraya dabadhilifyada ay muddada badan kusoo tacbayeen ingiriiska ayaa shaaciyey inuu aad uga xun yahay dagaalka ka dhacay magaalada muqdisho halka dowladda saliibyadda mareykanku ay dagaalkan ku sifaysay mid mas-uuliyad darro ah waxaana ay kooxaha riddada ah ee dagaalamaya ugu baaqeen inay dagaalka joojiyaan kadibna ay u laabtaan miiska wadahadalka mahadsaned cabdilqani qarax dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar murtadiin ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe qaraxan oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada balcad ee wilaayada islaamigaha shabeellada dhexe ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhintay afar askari halka lix kalena ay ku dhaawacmeen howlgalkaas qaraxa haddii aynu halkaas oga soo gudubno bal markan iyo sarkaal sare oo ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa waxa uu qiray in mujaahidiinta bariga afrika dagaal aan marnabo looga adkaan karin walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya sarkaal in muddo ah ka tirsanaa ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa waraysi uu siiyey wargeyska a d f oo uu soo saaro taliska ciidamada maraykanka ee africom kaga warramay waayo aragnimadiisii soomaaliya sareeyo guuto bater muteeti oo ka tirsan ciidanka difaaca kenya islamarkaana intii u dhexaysay labada kun saddex iyo labaatan ilaa dhammaadkii labada kun shan iyo labaatan ahaa ku-xigeenka taliyaha ciidamada ee saadka iyo taageerada howlgalladii midowda afrika ee soomaaliya ayaa kashifay caqabado badan oo haysta ciidamada a u som jenaraal muteeti wuxuu sheegay in ciidamada calooshood ushaqaystayaasha a u som ee ka kala socda dalalka kala duwan ay caqabado kala kulmaan dhaqannada kala jaadka ah luqadaha iyo tababarada kala duwan taasoo adkaystay ayuu yidhi wada shaqaynta iyo qorsheynta howlgallada wadajirka ah waxaa kaloo uu carabaabay in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya aanay awood u lahayn inay sii haystaan deegaanada laga qabsado al-shabaab taasina ay sababtay howlgallo militari oo dhiigbax daran lagala kulmay ay noqdaan hal bacaad lagu dhisay inkastoo ay jireen ayuu yidhi dadaalo badan oo la sameeyey oo lagu xanimayo dhaqaalaha kooxda haddana tallaabooyinkaasi ayaa fashilmay waxaana xusay in jahadiyiinta al-shabaab ay helaan dhaqaale aad u fara badan al-shabaab laguma jebin karo oo keliya awood ciidan waxaan u malaynayaa in arrintaa lagu muujiyey inta badan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayuu yidhi jenaraal muteeti mar uu ka hadlayay awoodda jihaadiyiinta maleeshiyaadka murtadiinta ayuu xusay inay ku guuldareysteen inay la wareegaan amnigooda islamarkaana ilaa haatan aanay u diyaarsaneen inay gutaan waajibaadkooda waxaanu tilmaamay in maleeshiyaadkan ay weli u baahan yihiin taageerada ciidamada shisheeye dalad lacag gobolka geeska afrika oo ay ka mid tahay soomaaliya ayuu jenaraalku ka dhawaajiyey inay weli la tacaalayaan amni darro iyo dhibaatooyin siyaasadeed oo caqabad ku noqday nabad waarto oo ay ku noolaadaan maamulada dabadhilfyada ah ee ka jira waddamadaasi shukran akhwana marwan kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay qeybta sagaal iyo tobanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo sii ambaqaadaya waa qaybtii sagaaliyo tobanaad muuqaalada lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameynayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya kadib isxilqaan iyo dadaal ka yimid dadka muslimiinta ah oo ay hormud u tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan cusub waxaa lagu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo la gaarsiiyey dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada dhacabariga wilaayada hiiraan gaar ahaan deegaanada aboorey iyo tardo bilowga muuqaalka waxaa lagu arkayaa raashin kala duwan oo isugu jira cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho kuwaasi oo si habsami leh oo nidaamsan loo diyaariyey intaasi kadib waxa uu muuqaalku si qoto dheer u muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashinka kuwaasi oo si wadajir ah u muujinaya dareenkooda farxadeed ee ku aadan gurmadka lala soo gaaray xilligii ay u baahnaayeen
magacaygu waa cali cali deegaanka joogna waa aboorrey wixii lay soo gaarsiiyey aan saddexaafo badan aboorrey meesha la yidhaahna waa deegaanka abaaraa iska jira abeelo guri abaarta jirtane ilaahay weynna waa uga codsanaynaa ummadda muslimiintana waa uga codsanayna marka khayr allaha siiyo wixii noo gargaaray dunyadu waa habsan dadkuna abaartaga ku socday caramaaloo ah inugu candhamaal ma ahayn saddex sanana sabool baa dadku garay dhulka noqos alxamdulilahi shukri wuxuu ilaah keena waa qadar ilaah marka intii waxna soo gaarsiiyey saliid iyo bur iyo bariis iyo sokor
ismaan maxamed tuulada aan joogaa waxa waaye aboorri walaayada islaamka waxaa soo gaarsiiday badana aan u baahan nahay abaaraa la hayday goorta ilaahay laga raab jeedinta waa soo gaarsiiday badar ee ilaahay maqadana ay muslimka ay taageeray qayr allah
ismaan maxamuud waasud nin deegaankuna oo tarday walaayada oo sharafta leh oo macaanna ay loo oo hadda isla jirto intaas waa idiin sheega in abaaru jirto xoolihiiay niil yihiin ma dhiman laakiin wax u dhiman ma jiraan soorna taasba haba sheegi maji beledka dhexdiisa waa dhul way iska joogaan waa dalay barteen nuugiyi way iska joogaan walaayadaa wada ilaahu kor u qaada cabdimamousaa la yiraa magacaygu waa magacaas magaalada tardood walaayada islaamka ilaaha ku mahadsan ilaahayna abaarta ha laga reebaan leh asalaamu calaykum waxaatullahiyaduna ay ka tahay ay ku dhiibeen badar boqolkiiba boqol ay ku mahadsan yihiin waxaa lala siiyey haaf bariis haaf sukon caag saliid boqolkiiba boqol ay ku mahadsan yihiin
muuqaalkan waxaa ka horeeyey qaybo hore oo lagu soo gudbiyey gurmudyo isugu jira raashin qaybin iyo biyodhaamin kuwaasi oo la gaarsiiyey dadka tabaalaysan ee ku dhaqan degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya mahadsanid yaasir munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalin jabisay mu'asasada almanaar ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkan cusmaan dhuubow ayaa warkaas inoo eegaya waxay ahayd munaasabad siheer saraah loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada jilib oo lagu maamuusayey arday ka qalin jibisay mu'asasada almanaar ah ee barashada qur-aanka kariimka akhriska iyo qoraalka munaasabadan oo ahayd mid siheer saraah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo waxgarad waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo goobjoog ka ahaa bandhigyada iyo qalinjibinta ardayda mu'asasada almanaar ayaa waxa ay soo saartay dufcooyin kala duwan oo ka qalin jibiyey barashada iyo akhriska halka sidoo kalena ay jiraan dufco kale oo iyadana dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay xafladda ayaa kelimad ka jeediyey da'yar fara badan ayaan horteenna ka aragnaa oo waxbartay cilmigoodii iyo daraasadoodii inay sii bartaan oo ay istimraaraan oo wataan baan ku tambiihinaynaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam ruuxii macnaha qaada jid uu ku raadinayo cilmiga sharciga ah qur'aankii iyo xadiidii nebiga sal ly salam iyo fiqhigii iyo dhammaan culumtii sharciga ahayd noocyadeeda kala duwan ruuxii macnaha jidkaas qaada una qaada alla darti iyo inuu wax siyaadsado dariiqa jannada asaga ilaahay u sahlaya dhankiisa maamulaha mu'asasada almanaar ayaa ka warbixiyey ujeeddada xafladda marxaladihii ay soo martay mu'asasada waxaanu isugu imaanay maanta xaflad ay isugu jirta saddex xafladood oo kale ah qur-aan dhammays iyo qur-aanka xifdintiisa iyo barashada alqiraa'a walkitaaba saddexdaas munaasabood ayaan u joognaa maanta mu'asasada almanaar waxaana la aasaasay sanadkii kun afar boqol afartan iyo afar bishii lixaad siddeed iyo tobankeeda waxay marka jirtaa mu'asasada saddex sano waxay soo saartay alqiraa'a iyo walkitaaba qoraal iyo akhris waana shan dufacdood khatmulqur'aanna qur-aanka dhammaystiisana waa laba dufcadood waxay tiradooda ay tahay koob iyo soddon arday xagga xifdilqur'aanna laba dufcadood waaye tiradoodana waa toddoba weeyaan wiilal iyo gabdha isugu jiraan intii ay munaasabaddu socotay ayaa ardaydu waxa ay soo bandhigeen kelimaad kala duwan iyo qaar ka mid a aqoontii ay barteen قال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما نزول الصلاة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ربي الله ما دينه دين الإسلام متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين ولد في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة ولوالدينا بالكرامة حلة نكسوهما بجلالة وفخار يا من يرى ما نال لنا من رفعة هيا إلى العليا وتاج وقار إنها مرحلة تعلم القراءة والكتابة لقد كانت تلك الأيام الأولى حين أمسكنا القلم بأيدي صغير ورضقنا أول حرف بتلعثم جميل هي البذرة التي نمت حتى صارت اليوم شجرة مثمرة فالقراءة تفتح لنا أبواب المعرفة والكتابة تمكننا من التعبير عن أفكارنا وصياغة طموحاتنا أيها الحضور الكرام إن تعليم الطفل القراءة والكتابة في نعومة أظافره هو تأسيس لعقل واعٍ وبناء الإنسان القادر على الفهم والتفكير فالطفل حين يتعلم الحرف إنما يفتح بابا إلى العالم وحين يتقن الكلمة إنما يمتلك مفتاح المستقبل ugu dambeyn waxaa munaasabadda hadallo ka jeediyey salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaas oo si weyn u bogaadiyey waxbarashada ardayda ardada dhabar adeegtay soo dadaashay ay ilaa hadda diyaar u yihiin ardadaiyana waannu mahad celinayaa wiilal iyo gabdhaba waxaad soo bandhigteen run ahaantii aad bay insha allahu tacaalaa noo farax geliseen waxaad barateen insha allahu tacaalaa sii labalaaba wafii daalika falyatanaafasil mutanaafisuun ayaan idin leenahay ciyaalkan yaryarkaa oona qoraya oona akhrina maasha allah waxaan leenahay marka hooyooyinka iyo aabbayaasha ciyaalkan yaryarka ay guryahooda ka soo baxayaan sidaa u dadaalaysaan sii laba jibaara saddex jibaara afar jibaara ilaa iyo aad gaarsiisaan xilli ay nin walba iskiis meesha maanta macallimadda ama macallinka ay joogaan uu gaaro cunug waliba wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar toobadkeen ah oo kasoo baxay safka murtadiinta walaalkeen marwaan maxamed ayaa mar kale faahfaahinta warkaasi inoo eegaya cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo loo garan ogyahay cabdulaahi atax dheere waa askari toobadkeen ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada oo isku soo dhiibay mujaahidiinta kaasoo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud wuxuu ka mid ahaa dhallinyaro lagu soo tababaray dalka uganda kadibna lagu soo daabulay furimaha dagaalka say u noqdaan xaabo lagu shito duulaanka ka dhanka ah dhulka lagu maamulo shareecadda islaamka markii la qalabeeyey loona sheegay inuu yahay askari militari ah ayuu safar kaga soo dhaqaaqay muqdisho ilaa isagoo duulaan ah uu yimid gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda andalus kaga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid ahaayeen sababihii uu ugu biiray maleeshiyaadka riddada iyo dagaal uu la kulmay intii uu ku jiray safka riddada magacaygu saddexan cabdulaahi cabdiraxmaan nuur salaad cabdulaahi ataa dheer suuq magac dheer sida loo yaqaan waya cabdulaahi maxaad ahayd maxaan ahay askari ka mid ahay ridada ka tirsan oo ahay militari ma fahante mushaarkiisana oo ahay laba boqol iyo konton wayahay markaan waxaan ka qorta xamarka horsaa laga qaaday anigoo shacaba waan dhaleegeymay layraa diyaarad koorsadiiaan kasoo baxay markaan korsada indiga koorsada yuandhays maaraad isku daraa imisa kun iyo shan boqol dhalinyaro soomaaliyada ridada waxaa inaan kala ugu riixay handadaadada iyo shaqada aan ka shaqaysa waaye anigoo nin dhalinyaro iska shaqaysta ee maarad u furan tahay oo iska xooggiisa maasho handadaad maalin alla keenay iyo canshuur bixi qolobalaa heloodhina waxay ugu kallifeen ciilkaabkay ciilkaabeen anugu fudaada ah sidaasaan ku galay kabacdi xamar baan kusoo noqday markaan koorsada noola soo xiray xamar maraan kusoo noqonay xamar waa nagala qalabeeyey waan kasoo baxnay meel layidhaha wargaadhiyana la geeyey wargaadhiyan ka tagnay ceeldheer aan tagnay waan kasoo noqonay cadaan lixi meel layidhaha inta cadcaddi tuulada layidhaha inta nala dejiyey dagaal aan kula kulna dagaalkaas wuxuu u dhacay qori macuusleeh oo daa'uuda lagu bilaabay meesha joogtay annagana gurmud ahaanaan u tagnay oo meesha markii lagu kala baxaba waatii lagu kala yaacay qoryihiina mar horaaba laga gurubsadaba nimankaan u tagnay hubkii laga qaatay kabacdi miishaa kusoo kala tagnay meydkii dhowr nin adiga toddoba nin camal ah amaa looga dilay maalintaas meeshii baan kasoo tagnay meesha markaan kasoo tagnay waa lagu soo kala yaacay xamaraa imiday kabacdi markaan xamar imiday sargaalkii ururka xukumayaan kabacdi aan raacay staaf u noqday siaan mudoula socday markii dambe waan kasoo tegay fasax gaaban inta ka qaato bilaaw kabacdi fasaxi kabacdina waan isla shaqay weyno oo isfaham weyn labada qof bilaadan isfaham weydona kala tegay shaqo darteed aan iskula dhacnay markaas waa kasoo tegay waxaan yidhi nin waa ku salaamaa dunyadan ilaahay waa badanta markaan kasoo tegay xamarkaygaasaan iska shaqo galo waxaan yidhi saaqad ilaahay baxshanayo anigu mala shaqay karo xiiq iyo kuleyl iyo meel aan loo dhinta lahayn ma daba joogi karo sanadkaa ku beerta sanadka labada kun labaatan iyo kowdii aan ku biiray bishiisii bishii sagaalaadna inay aadaan jaala ilaa shan sano waayo ayaan ka tirsanay shan sano xataa ma afar sano waa maadaama koo iyo labaatankii dhammaadkeedaan galay shan iyo labaatankiina dhammaadkiisa afar sano ayaan la soo shaqeeyaa maxaadda marka kugu kalifay inaad isaga soo baxda waxaa igu kalifay danteydii inaan dadkayga aan la shaqaysto shacabka aan dhinac ka raaco meeshaan aqiraan loo dhintaan laino dadkii xaqoodina lagu cunaa laguna tumaa adoo dhallinyaraa waxaan is yidhi waa lagaga roon yahay nin lasoo habaar camal intaa maahan daba joogi leedaa dhowti ay dhinta iska naqleed inaad ummadaada muslimka dhinac ka raacdo inay iska shaqaysta noqdo sideedii hore marka inaan iskaga shaqaysto ummadeeda la shaqaysta aan rabaa malaga yaabaa inaad u laabato laabashadaan u laabaa inta ma imaadeen baxaan ka ugu naqaayi geeyaa uma naqahay umana socdo meel inay joogaan xamaraan ka mara biryaana ka ah ugu dambeyntii cabdulaahi atax dheere ayaa fariin baakha u diray maleeshiyaadka murtadiinta ah ee uga soo tegay sufuurta cadowga allaah isagoona ugu baaqay inay ka toobad keenaan gaalnimada ay ku jiraan iskuna soo dhiibaan mujaahidiinta wuxuuna sidoo kale ka hadlay siday ugu suurta gashay inuu soo gaaro wilaayada galgaduud dhalinyarada ku jirto xanfarin oo dira intii lafooda xayihiin iyo jirkooda oo naafaana noqono birasoo naafaa meel looga tegina la dhihin iyo ka naafoobaan dadkiisuna nicin yaa intuu dadkiisu cutiri karo xayi yahay inuu iskaga tago oo ummaddiis ilaahay la shaqaysto muslimkaa dhinac ka raaco ilaahay arsaaqad baxshee walaalaha isku soo dhiiba marka war adiga hadeer yaa ku suurtageliyaan halkaa timaaday waxaa ii suurtageliyey nabadoonkaygii xiriirin badan aan soo sameeyey aa ii suurtageliday inaan imaado meeshaan aan dhaho nin hosaasaasa waxu jiraan inaan nin oday ahana ahay ummadayda inaan raacaan rabaa muslimka ilaahay yaa wadadaan qaldana liiga soo celiyo markaa soo gaartay maxaa la kulantay wax dhibaata iyo waxaan la kulmalay wax jiijiida intaa u socotaa qolay dheheena inaan arag maanta jawi degan oo sida horeeto meel ka fiicanaan joogo maanta nin xura inaan naqdaan rajeynaa oo dadkiisaas dhinac ka raaco askarigan toobadkeenka ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faaruujinaysa saldhigyada gaalada waxaana arrintaani kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya mahadsanid marwan ugu dambeyntiina culimada wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka hadlay rukniga sakada iyaga oona sidoo kale talooyin muhiim ah siiyey caamiliinta ka shaqeeya sakada faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen abo ayman sakadu waa rugniga saddexaad ee uu ku taagan yahay islaamka waana waajib uu allaah duldhigay muslim kasta oo maalkiisa gaaro nisaabka sakada haddii uu oofsado shuruudaha iyo qawaacidda ee shareecadu u dejisay sidaas darteedna waa mid ka mid a waxyaabaha ay gaarka la tahay diinta islaamka maadaama sakadu ay ka qayb qaadato isku filnaanta bulshada muslimka ah ayna tahay xaq laga soo qaadayo kuweena waxheysta lana siinayo kuweena tabaalaysan waana xaqa uu allaah ku leeyahay maalka maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa u istaagay fulinta waajibkaas weyn iyagoo isku howlay ururinta iyo qaybinta sakada si looga soo qaado dadka ay ku waajibtay loona siiyo kuwa uu allah xaqa u siiyey waana mid ka mid ah nimcooyinka ay haystaan bulshada hoosaarsanaysa hooska shareecada islaamka iyada oo uu soo dhow yahay moosimkan sakada ayuu jeediyey sheekhulmujaahid sheekh fu-aad maxamed khalaf kelimad qayimaha oo daarneyd mashruucan weyn isagoona isultaa ku sameeyey sakada iyo fadligeeda iyo muhiimadda ay u leedahay muslimiinta ruuxii muslimka ahee sakada maalkiisa alla dartii u bixiyo sidii alla amray iyo nisaabkii ku waajibay ka bixiyay waxay sabab u noqonaysaa inuu allah subxaanahu wa tacaala jannadiisii uu geliyo can abi hurayrata radia allaahu canhu ana acraabiyan ata annabiya sala allahu calayhi wasalama faqaala yaa rasuula allah dullanii calaa camalin idaa camiltuhu dakhaltu aljanna abu hureyre wuxuu leeyahy nin reer baadiyaa nebiga u yimid markaasuu rasuulka ilaah waxaad i tustaa camal haddii aan ku camal falo jannada aan ku gelayo qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam tacbudu allaha laa tushriku bihi shay'a wa tuqiimu asalaata almaktuubata wa tu'tiya azakaata almafruuda wa tasuumu ramadaana markaa nebigu afar rugni buu u sheegay haddaad alle keligii caabuddo oodan u shariig yeelin salaada faradkaana aad oogto wa tu'tiya azakaata almafruudata sakada alla farad yeelayna aad gudataaye wa tasuumu ramadaana bisha ramadaanna aad soonto markaa xajkii lama aala waajib yeelin ninkaa isaga a markuu nebigu isaa u sheegay damaam ibni thaclabaa la odhanayay qaala radia allaahu canhu waaladii nafsii biyadihi laa asiidu calaa haada walaa anqusu minhu allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay intan aad ii sheegtay ee ay rugniga ahi ma ka kordhinayo mana ka nusqaaminayo falammaa wallaa reerbaadiyihii markuu dhaqaaqay uu jeestay qaala annabiyu sala allahu calayh wasalam man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli iljanna falyandur ilaa haada nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam ninkay farax gelinaysa adduunka korkii inuu ku arko nin ahlu janno ah falyandur ilaa haada ninkaa ahlu janno ah wey ninkaabaa ahlu janna ha fiiriyo ninkaa wuxuu jannada ku galay faraa'idii buu ballan qaaday inuu sideedii u gudayo oy sakaduna ay rugniga saddexaad tahay sheekha ayaa kelmadiisa ku soo hadal qaaday ragga wilaayaadka dalka soomaaliya ka qabta shaqada caamiliinta ee soo ururiya sakada halka ay dhigtay shareecada isagoo talooyin dhaxalgala siiyey raggaasi amaa caamilka sakada uruurinayo ee loo diray dadka muslimiinta a sakada inuu ka soo qaado saddex shay waa inuu isku daraa awalan alla inuu ka baqo wey waxa uu qaadayo inuu alla oga baqo midda labaad muslimiinta waxaanan saarnayn inuuna dusha ka saarin sake aan lagu lahayn inuu dusha ka saarin midda saddexaadna dadka markuu u tegayo inuu naasix u noqdo oo uu u sheego xaqa alle uu ku leeyahay uu wacdiyo oo si wanaagsan oo naxariis le uu kula dhaqmo haddii ruuxa caamilka ah oo alla ka baqa oo sidii sakada ay u waajibtay u soo qaadaaye ha ogaada fadliga uu leeyahay wuxuu gaarsiisan yahay ruux mujaahid oo jihaadkii alla ka aqbalay can raafic bni khadiijin radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalama yaquul alcaamilu cala asadaqati bilxaqi liwajhi illaahi tacaala sadaqada ninkii caamilka noqda oo si dhab ah alle wejigiisa ku raadinaya oga shaqeeyaye kalghaadi fii sabiili illaahi caza wajal xataa yarjica ilaa ahlihi wuxuu alle agtii uu la mid yahay nin gaala ku duula ee mujaahida ilaa reerkiisii uu ku soo laabto ugu dambeyn sheekhulmujaahid sheekh fu'aad ayaa gebagabadii soo bandhigay dadka ay shareecadu sheegtay in la siiyo sakada marka lasoo ururiyo kadib gebagabadii inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya marka la gaaro xilligan waxaa si weyn looga dareemaa ururinta sakada xoolaha nool iyadoo muddo kadibna dib loogu celiyo dadka ay shareecadu amartay in la siiyo aad buu u mahadsan yahay walaalkeen bashiir muxiyidiin ayuu kaasi ahaa oo warbixintaas inoo soo jeedinayay warkiisaas ayaa warkeenii duhornimo maanta u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warka lamida intaan ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir